maxadka aluumahaad oo ka mid ah dugsiyada qur-aan ee ku yaala jowhar ayaa laga bilaabay tartanka qur-aan akhriska bisha barakeysan ee ramadaan oo ay ku baratamayaan ardayda dhigata machadka iyadoo ardayda kaalmaha hore ka gala tartanka la guddoonsiin doono abaalmarino lagu dhiirigelinayo tartanka oo uu soo qabanqaabiyey maamulka machadka aluumahaad ayaa waxaa kasoo qeyb galay mashaaikh ay ka mid yihiin sheekh cabdiraxmaan yuusuf cali iyo guddoomiye ku-xigeenka dalladda dugsiyada qur-aanka kariimka iyaga oo ku bogaadiyey barayaasha machadka al-ummahaad qabashada tartankan in lagu noqnoqdo ah fa wallaahi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuqulihaa wuxuu leeyahay ilaahyan ku dhaaraahay qur-aanku waxuu ka baxsasho badan yahay ama ka fakasho badan yahay geela xirigiisa ku jira yani xiriga geela haddii laga furo wuu fakadaa geelnu waa kan xoola ugu orod badan ama aan la gaari karaynin idan marka waxaa lagu celshaa geela xirig in lagu xiro ama dabar ama dhaad wax layha lagu xiro qur-aan kariimkana waxaa lagu xiraa asagana akhris iyo ku naqnaqasho badan iyo xifdin iyo manaa kawarqabid iyo mutaabaciin fara badan taasna waxay hormuud u ah tartanka leanna ardayga haddaan la dhihin tartanaad gelee asxaabtaada kaleetaad isla reebaysiin haddaan la dhihin hamigiisa uu dhacayaa qur-aanka akhri kaliya hadaa tidhaah faa-iida loo akhrinayo una fahamsanayn oo tii qiyaamana uusan dareensano ilmo yar yahay dabcan ma awoodi karaayo inuu sii xifdiyo laakiin marka la yidhaahye abaalmarinaa lagu siinaa tartanaad gelaysaa ramadaanka markaad kaalinta koobaad gashid wax fiicana lagu siinaa marmarka qaar xooga culeysadka waa laga yarayhaa waxaas marka la yidhaha ardayga waa wuu haminaya hadhowta waxau ku gaarayaa inuu garaadkiisa soo kobco oo isao qur-aankaas loogu soo kobciyo hadhow u dareemo markaas faa-iido dambo oo maalmihii qiyaamo iyo waxyaabihii ilahi loogu dhawaankeeyo allahna xifdiyo bismi illah alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquuluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayagfir meeshaas ay kasii ambaqaadaan oo orodka orod ay ku daraan waalidiintan waxaan u sheegaynaa ayakana in macalimiinta ay garab istaagaan ardayda guriga ay ka soo canaantaan maxaa yeele macalinka keligiisa ardayga wax ma bari karo wax bari karo ardayga macalinka iyo waalidiinta sidiiba hooyada waxaan rabnaa marka aan ka codsanaynaa waalidiinta gaar ahaan hooyada in ay ilmaha dugsiga ay ku soo canaantaan ay macalimiinta kusoo simaan macalimiinta oo lagu sii kormeera naftarkeeda aan rabnaan jecel lahay in oo cunugeens waxbarashadiisa inay horumarsantahay inay dib dhacday in waalidiinta naftarkeeda ay la sii socdaan insha allahu tacaala macalimiintan waxaan ka codsanaynaa ikane juhdiga ay wadaan iyo dadaalka dheeriga ay wadaan inay kusii daraan orodka orod ay kusii daraan ramadaanka ramadeenkiisa inay ka qayb galaan ka mid noqdaan saay insha allahu tacaala
sheekh cumar sheekh shaami oo ah guddoomiyaha majmaca culimaa udiinka gobolka shabeellaha dhexe oo dahfuray tartanka ayaa ku booriyey maamulka iyo macalimiinta machadka in ay sii wadaan dhiirigelinta ay u wadaan ardada bixiyey boqolkaas doolar qaada awgadeed uu ku baxshay xasanaadkeeda adiga boqolka doolar bixiya iskale xasanaadkeedaad leedahay maxaa yeelay adiga ayaa waxaa noqotay addaalu cala alkhayri ka faacili qofka khayr tusiya isagoo sameeyu lamid eh waxaa dhiirigelinta markaa ilmaha tartamayaasha ah dhiirigelintooda qarashka lagu bixiyo dadku way dhayalsanayaan laakiin wax weyn waaye dhiirigelin weyn waaye dadka samafalayaasha ah muxsiniinta ah arday ku lahaw ama ha ku lahaanin inaad wax ku bixisid ajir weyna kugu sugan walaal marka insha allahu tacala adinkana guushiinaas dhammaystirta kharashha lagu bixiyo tartamayaasha hadday tahay midda khaaska ah hadday tahay midda guud oo caamka ahba hala dhiirigeliyo ubadkana insha allahu tacala sidaan oo kale in hoos laga soo bilaabo tartansiintooda si ay usoo gudbaan heer degmo si ay usii gudbaan heer gobol si ay u gudbaan heer state si ay usii gudbaan heer qaran marka dambe ay u gaaraan hoos in laga soo bilaabo waaya tartanka marka idan insha allahu tacala waa bogaadinayaa waxaanu leeyahay tartanka daahfurkiisa maanta halkaan u fadhino waa inuu daahfuran yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum maxadka al-ummahaad ayaa tartanka qur-aan akhriska bisha barakeysan ee ramadaan qabanaya sanadkiisii labaad kaasi oo lagu dhiirigelinayo ardayda